wararka ka imanaya soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka al-shabaab ay xayiraado kusoo rogeen dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee hormood telecom shirkadda hormood oo ah tan ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta ayaa aan ka hadlin arrintan militariga soomaaliya ayaa u sheegay v o eda in warkaasi ay heleen xaaruun macruuf ayaa haddaba arrintan waxa uu ka waraystay sareeyo guuto cabdulaahi cali caanood oo ah afayeenka rasmiga ah ee ciidanka xooga dalka soomaaliya bismillahi alxamdu lilah waa mahadsan tahay deegaanada ay ururka khawaarijku ay ka burburiyeen isgaarsiinta si ay u joojiyaan xiriirka bulshada dhexdeeda ah iyo danahooda ay arrimaha bulshada uga hortagaan ama ay aaminsan yihiin in ciidamadu isticmaalayaan deegaanadaasi waxay ka kooban yihiin saddexdan gobol oo gobolka galgaduud gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe gobolka hiiraan ilaa hadda waxaa la gobolka waxaan leeyahay galgaduud waxaa la hubaa laba meelood oo antenooyin ka jabiyeen tuulada la yihahda qaayib antenooyinkeeda waa jajabiyeen waxay kaloo ka jajabiyeen tuulada la yihahda dhisi dhisi qurunle iyadana tuulooyinka waa antenooyinka way jajabiyeen ayaga oo dabcan aan isleenahay iyagu waxay leeyihiin yaan sahan dadku dee telefoonay wada haystaane ciidamadaasaan xog aysan u helin ama ciidamada laftooda dhexooda aysan u isticmaalin isgaarsiinta ama dadka shacabka ah iyo sahanka kuwa ah aysan u helin xogtooda aysan u helin yay u jabinayaan isgaarsiinta u jabinayaan labadaas meelood waa jabiyaan kambaniya shirkaduhuna waa dadaalaan oo markay ciidanku qabsaday sawirkaba dib u dhisaan gobolka hiiraan ilaa meelo fara badan bay ka jabiyeen laakiin meelaha hadda aan si fiican ay dhowr dhowrka anteena ka jabiyeen waxaa kamid ah moqolkori iyo soman tuulada la yiraahda magaceeda tardo tardo oo wabiga jinkiisa dhacda ayadana ka jabiyeen meelihii ay ku arkaan oo dagaal ka dhacayo agagaarkaada ayaa lagu soo dhowaadana waa jabiyaan meel horey inta ciidanku u tegay xataa ay ma dib uga soo baxeen waa jabiyeen oo gobolka galgaduud xuduudiisa ah gobolka shabeellada dhexe meelo badan bay ka jabiyeen waxaa kamid ah masaajid cali guduud waxaa kamid ah daarusalaam oo isla tuulo yaroo aryada u dhow ah waxay kaloo ka jabiyeen aadan yabaal antenooyinkiisa waa burburiyeen tuulada juxa iyo tuulada cawsar labadaba antenooyinkooda waa burburiyeen hadba meeshii ciidanka kusoo dhowaadana halgan tuulada lahada halgan ayadana saasoo kale waa jajabiyeen marka bacdamaa dadka la dagaalamaya aysan ciidan keliya ahayn bulshadii ay kacday ujeedadu waxa weeyaan dadka shacabka xoolodhaqatada oo meelahaas maraya oo ayaga arkaya in aysan wax xooga ka baxeen taas waa waa qodob mida kale qodob kale waxa weeye waxay u haystaan in ciidanku isticmaalayo ciidanku raadiyaal gaar ay leeyihiin baaqiya qarsoon ay kuwada hadlaan bay leeyihiin afgarasho u gaar ahay leeyihiin taasi kuwada hadlaan ayagu waxaa laga yaabaa inaysan ogeyn ayada laftigeeda way ku jirtaa in leeyihiin ciidanku inaysan isticmaalin askaraha dad baa markii ciidanku dego oo dagaal ku istaago qoysaskooda iyo reerahoodii soo salaamaya oo telefoonka soo diraya taasna waxyaabaha ay xayirayaan qayb bay ka tahay guud ahaanna colaad baa ku jirta ay bulshada soomaaliyed o dhan u qabaan oo ah in ay xiriirka bulshada iyo arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ay ka helaan isgaarsiinta markay dadkoodii u ku shaxaadaan qofkii soo barakaca qof eelkiisu wacaya war waa soo barakaco geedkaasaan hoos allaa waxa isoo tuur buu leeyahay aan kusoo baxo waxyaabahaas oo dhan oo nolosha bulshada ah oo dhan naanimanku cadow bay ku yihiin waa gartay marka hadda waxaa la sheegayaa in al-shabaab ay ku amreen shirkadda ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa baabuurtooda iyo shaqaalahooda oo aysan meel ka safri karin meel kalena tegi karin kana iman karin maxaa xogood ka haysan arrintan arrintaas waa maqalay wayna soo gaartay laakiin waxaan u garanaynaa oon ognahay inay arrintaas iyo mid kasoo xunba ay samaynayaan hadaysan baabuurta motorada ka fariisan bayba nasiibay marka kalsooni daradaas faraha badan baa ku jirta marka maxaa saameyn ooga iman karta dadka iyo adeegyadanba haddii tallaabooyinkan xayiraadahan ay qaadeen ay ay fulaan ama dhaqan galaan horta iyaga meeshii ciidanku kula dagaalama antenada ka jabiyaan markii ciidanku galaba shirkaduhu waa yimaadaan stanbayba ku jiraan deegaanada markii laga jabiyo isla markaba way ogaadaan degmooyinka ciidanku dawladdu joogto meelaha ugu dhow bay imaanayaan isla markaba antenada waa taagaan aad bay umahadsan yihiin shirkadaha isgaarsiintu dadaalkaas iyaga taasi waxay keenaysaa shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta ay dhib ku tahay waa hadad waajibaadkoodii shaqo oo ayagu ay lahaayeen inay gutaan baa loo diiday ayagu ma ahan iisheeg dad meel iska fadhiya antenooyinka dhulka baadiyahay ku yaalaan tuulooyinka ku yaalaan meelka waa la dayactiraa waa la raadiyaa xargaa go'i karaa wuxunbaa farsama loo baahan karaa marka dhaqdhaqaaqaas shirkadaha way ku ciqaabayaan waxay shirkadaasi adeegay bulshada u haysayna bulshadii way ku ciqaaban tahay iyadana dhibaatay ku tahay marka labada dhibaatooyinkaasu dhanka bulshada iyo dhanka shirkadaba dhib bay ku tahay laakiin waxay kamid tahay qaybaha dagaalka ah oo ay la gelayaan bulshada iyo dowlada soomaaliyeed ay col kula yihiin shirkaduhuna bulshooyinka lala diriray ay ku jiraan marka qayb dagaalka kamid ah baan u qaadan karnaa oo dhib ku ah shacabka soomaaliyeed baana ka gudbaynaa insha allah
aad ayuu mahadsanyay kaasi waxa uu ahaa sarreeye guuto cabdulaahi cali caanood oo ah afhayeenka rasmiga ah ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo u warameeyey haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a